in laga guuro mareenayada oo macnaha halkaas laga guuro oo hadda xoogaa caqabada iyo waxay ka dhalatay ka waran xaggee maraysaa iyadu
arrintaas go-aanaan ka soo saarnay ex marina waa meeshii ciidanka badda uu lahaa dhulkiisii oo uu ku jiro gurigii iyo taliyaha dhulkaas isaga waxaan soo saarnay in ilaa iyo xeebtaba inay noqdaan goob diblomaasiyiina annaga magaaladan inay bilicdeeda soo noqoto magaalo caasimaddan caasimadda ay la tarsanta caasimadaha adduunka si ay u noqoto aniga waajibkoowaada way saaraan duq magaalo waxay tahay in diblomaasiyiinta goob loo helo goobtaas goob dowladeed waaye dan guud waaye xerada mariinada waaye waa la yaqaanaa cidda maanta ku doodaysa inay dukumenti u haysato waa waa nasiib daro marka horeba inay dukumenti qaataan loo sameeyo ma ahayn waddankan wuxuu gaaraa mar lala xisaabtamo qof kasta oo dembi ka gala nin kastoo hogaamiye kooxeed aha nin kastoo dad dad dilay nin kastoo dembi galay nin kastoo hanti boobay maraan fogeen maxkamaddan waa la soo saaraa muxuu ahaa ummaddana waa ila xisaabtami doontaa arrintaas iyadaa marka annaga dikreetaan soo saarnay goobtaas in la banneeyo dikreetadana weli waa sideedii waxaa jira dad dhahayo dokumentiaan u haysanaa waxaan ka codsannay qaarkood la fariisanay inay noo yimaadaan wixii dokumenti ay haystaan ay keenaan ma dokumentigoodii ma si qaladaa lagu bixiyey ma sax u ahaa ma muxuu aha ma dhul kale iyo wax kale loo raadinaa maxaa laga yeelaa waxaaso dhan anaga diyaarawnay laakiin cid ka soo horjeedsan karto go-aanka aan bixinnay ma jirto cid is-hortaagi karto maleeshiyaad keensan karto ma jirto dowladnimo inay socotaa la rabaa waa ku dhimanaynaa in dowladnimadaas ay hergeshana waa iga go-an tahay aniga